waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali yasaac cusmaan cabdulaahi adigoo ah guddoomiyaha amsa youth connect marka hore ku soo dhowow idaacadda s b s laanta afka soomaaliga marka xigta si kooban bal waxaad nooga sheegtaa waxa aad tihiin haddaad tihiin amsa youth connect waa maasan tahay mader tanki oo kusoo dhowahay idaacadda haddaan ku bilaabo su-aasha ay weydiisay amsa youth connect waxay tahay iyo amsa waxay ka qabato amsa youth connect horta waa youth organisation oo hoostaga amsa ayakaana waxay qabtaan barnaamijka dhan oo ka socda amsa managementiga ilaa qarasiyo jans waxay u siiyeen dhalinyaradii in ay organisation ayaka leeyihiin inay asaastaan maadaama ay ayaku ogyihiin baahyaha ay u baahan yihiin dhalinyaro ahaan marka sidaasuu amsa ku dhisan yahay runtii sida la wada ogyahayna shaqo badan bay u qabteen masaajidka communitiga dhalinyaro badanna way ku xiran yihiin santarka amsa
gartay yasac dhanka kaleete waxaad tihiin dhalinyaro iskaa wax u qabsi ku shaqeeya adiguna aad hogaamiye guddoomiye aad u tahay bal dadka idigu xidhan ama waalidiin ama dadka kaleetaba si ay u fahmaan siday idinku suurta gashay inaad si iskaa wax u qabsiya idinkoo howlihiinnioo kalena qabsada inaad dadka ugu adeegtaan dadkuse waalidiin iyo dad kaleetaba siday idiin soo dhoweeyaan ay idinla wadaan hawshana
su-aashaas aada bay u fiican tahay ase amsa youth connect dhalinyaradeenna inta badan waxa waaye dhalinyaro waxbarata waxbarasho ku jiro iyo dhalinyaro shaqaysa oo full time shaqaysa xiliyada ayaga timeka ay helaan xiliyada nasanayeen iyobay communitiga isku taageen inay u qabtaan ayagoo shaqooyinkoodii kale markay soo dhameeyaan israel masaajka u yimaado oo communitiga iyo dhalinyaradii kale activity u sameeyaan sidaasaan shaqada ku qabanaa waxaa noo suurtageliya oo easiga nooga dhigayna waxa weeye communitygona garab taagan managementgo si fiican noo garab taagan iyo runtii waalidiinta ku xiran santarka ku xiran oo si fiican noola shaqeeya oo nagala qeyb qaata barnaamijyada iyo waxa hawsha aan u hayno communitiga way jiraan dhalinyaro si kale u fahma oo markay arkaan nin dhalinyaraayo meesha shaqo fiican ka qabanaya u maleynaya in lacag lagu siiyo laakiin taas bedelkeeda waxa weeye inuusan ninka dhalinyarada meesha ka shaqeeyo uu voluntary ku shaqeeyo si iskaa wax u qabsaa uu shaqada ku qabto uu hami iyo mataqaanaa farxad ee u tahay inuu communitigiisii caawiyo oo waxa ay markaasi u baahan yihiin ka caawiyo haddii aad markaa noo guda gasho shaqooyinka aad qabataan maxaad nooga sheegi kartaa
runtii shaqooyinka aan qabanno saddex wax bay u qeybsan tahay yeer kasta horta waa diyaarinaa barnaamijka yeerka dhan socon doono haddaan sanadkan barnaamijyada aan sameynayno iyo sanadadii horeba aan in yar kaaga soo taabto saddex mid ay u qaybsamaan waxa weeye midda koowaad waxa waaye barnaamijyo socdaha every year lagu xisaabtamo oo la ogyahay inay dhacayaan oo xilli leeyihiin go-aan taas barnaamijkaas kale waxaa ka mid a inaan sameyno amsa moska open day oo kale maalin masaajidka loo furo dadka dariska ah communitiga dhan ay yimaadaan ciyaalkooda ay keensadaan waxyaaba lagu ciyaaro loo sameeyo waxaa kaloo ka mid a inaan inaan sameynay maxaa la yidhahda ramadaan tournament oo ramadaan kasta bilowda oo ramadaanka la dhammaado si dhalinyaradii ay u helaan meel ay markay soo afuraan ay entertainment ku helaan waxaana ku aadinaa xiliyada dhalinyaradu ay friga markaa yihiin sida maalinta jimcada habeenkeeda iyo sabtida habeenkeeda iyo xadda habeenkeeda oo kale si dhalinyaradii aysan meel kale u aadin ay uga faa'iideystaan waxaa ka mid a barnaamijyo saddexa oo aan insha allah rajeyna sanadkan inaan kusoo darno waxaan insha allah rajeyna inaan sameyno multicultural ciid festival oo santarka iyo communitiga dhan aan u qaban doono insha allah waxaan kaloo rajeyna aan kusoo darno online program oo dhalinyarada loogu wacyigelinaya xagga drugska waxaan kaloo rabnaa insha allah barnaamij ah dhalinyaradii high schoolka markaa markay dhameysay caqabada waxaa jira markuu dhalinyaradii iskuolka dhameeyo inuusan ogeen waxa uu qaban doono iyo qofkii jaamacaddii ku jiro asaguna mataqaanaa sanad koowaad markuu waxbarasho iyo maado waalidiintu ay ku foosgareen intuu sameeyey uu shaqada iska naco waxbarashadii dhan marka waxaan taas rabnaa inaan sameyno inaan keenno dad experta oo professionaala oo herar fiican ka gaaray xaggooda shaqada iyo xaggooda waxbarashada in ay dhalinyaradii u sheegaan waxa ay qaban lahaayeen iyo sida mataqaanaa markuu high school ka dhammeeyo sida u dooran lahaa jaamacadiisa waxaan kaloo keenaynaa maadaama dhalinyarada inta badan ay iska dhaadhiciso haddaa muslim tahay haddana qof afrikaana tahay janiska aa ka haysato wadankan ama meeshaa gaari karta waa iska yartahay waxaan rabnaa inaan keeno dad muslina nala mid ah oo afrikaan ah oo haddana dowladda shaqo fiican ka hayo meelo fiican oo ilaa c e o joogo inaan insha allah keeno muslimna ah waxgaara ayakana markaas siday u arkaan in caqabadaas ay iska dhaadhiciin uusan jirinin waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah in dhalinyaro oo already maxaa la yidhaahdaa drugski tagay oo derbiga soo taabtay oo xabsi aaday oo marka intay kasoo laabteen raba inay dhalinyaradoodii saaxiibadooda is wadada ay mareen aysan marin inay ka wacyigeliyaan waxaan siinaa janis uu ninka qofka dhalinyarada uu dhalinyarada kale u yimaado ay ku oo wada hadli karaan ay ku wada hadli karaan ay maxaa la yidhahda uu u sheegi karo realityga meesha ka jiro iyo waxa meesha ka jirto uusan qofkan saaxiibkiisa uu dabagelayo uusan tomorrow waxba u qabanayn qofka keliya oo garab taagan inuu yahay waalidiintiisa oo waxay ku dhiirigeliyaan waalidiintooda inay hadalkooda maqlaan barnaamijkaas aad iyo aad bay dhalinyarada u jecel yihiin oo weliba meelo fogfan qaar uga keenaa si ay u arkaan waxaa kaloo jira dhalinyaro ayakuna een, xabsiga in yar galay oo waxyaabo yar lagu soo qabtay laakiin lagu xukumo inay communitigooda u shaqeeyaan ama community ay ka qayb galaan ay ka mid noqdaan communitigii marka annagana lala soo xiriiraa waxaa la yidhahdaa qofkaas iyo qofkaasaan idin keenaynaa communitiga iyo ha ka mid noqdo dhalinyarada meesha ka shaqeyso Een, anaguna waxaan u qaabilnaa si dhalinyaradaa ka mid oo cid ka sooceysa iyo cid og aanan jirinin Een, ninkii dhalinyarada ahaa tomorrow waxaa aragtaa isagiyo meesha dhan hayo oo wixiisi dhan iyo realitygii dhan fahmay waxaa kaloo jira activity maalin kasta socda oo daily activity waxa- waxaan ugu yeernaa activecom Een, da program waxaa ka mid ah haddaan in yar een, ka taabto swimminka ka mid ah oo every saturday swimming baa jiro iyo every sunday oo xagga dumarka ayakana ah Een, waxaa jiro um, table tennis oo gudaha een, centerka yaallo oo dhalinyaradu ay markas ku ciyaaraan waxaa kaloo jira een, gadaal dambe masaajidka wuxuu- een, centerka wuxuu haystaa meel kubadda lagu ciyaaro oo every khamiis habeenkeeda ay dhalinyaradu iskugu yimaadaan ay ku ciyaaraan Een, waxaa kaloo sameynaa every fortnightly iyo every labadii week ama bishii mar in aan u sameyno dhalinyarada sleep over masaajidka ay ay centerka seexdaan oo hadhowtina subaxii markii la gaaro ay ka cuntadooda karsadaan alaabta loo diyaariya qof walba wuxuu baranayaa skills ah sida cuntadiisa iyo wixiisa u- u diyaarsado Een, dha- dha- ciyaalka yararka wiila- een, kuwa aadka u yaryar ayaga waxaan u sameynaa casarka wixii ka dambeeya marka iskoolday ku jiraan ama maqribka iyo cishaa dhexdooda meeshaa loo diyaariyaa waxa ay markaa rabeen ayagaa markaa iskala saaro waxaan waxaan barnaa wax ah in uu qofki isagu tiimamkiisa kala saarto oo ayagu ismaamulaan Een, school holiday programka asagana si gaar aan u saarnaayo ma ahan wax aan markaas diyaarno waxaan sameynaa markuu bil ka dhimaya school holidayga baa laisku yimaadaa markaas waxaan dhahnaa xaggee dhalinyarada een, marakan school holiday ahaan ay ku qaadanayaan marka waxaa loo sameeyaa barbecue een, great ocean road oo kalaa loo kaxeeyaa een, maxaa la yidhahda waxyaaba marka ay in interest u hayaan sida aan bineball oo kala jiro oo ayakana ay aadaan oo aan u organise gareyno marka saddexdaas aa u kala saarnaa laakiin aad buu u sii weyn yahay markii la faahfaahiyo qofka hadda raba inuu idinka idin helo kale een, eh, amsana laga yaabo jamciyadaasi in magaceeda ay ku cusub yaho kale een, haddaad u tilmaanto meesha laydinka helo ama amsa waxay tahay baad u sharxi lahayd maxaad dhihi lahayd waxaan dhihi lahaa amsa waa center weyn oo ku yaala north melbourne xaafadda north melbourne ee dhan- ee ee communityga soomaalidu special u badan yihiin waxaan kaloo haysanaa facebook bejiyo oo ah, bejiyo oo facebooka ku yaalo ee, ku jiro Een, waxaan kaloo haysanaa website waxaan kaloo haysanaa um, bro, um, sida ay instagramka oo kale inaa nagala s- inaa nagala xiriirtaan Een, qofkii raba inuu si gaar ah amsa aas ah uga mid noqdo volunteerka ee, maadaama uu shaqada volunteerkana ay jirto ayaduna oo sida um, dadka inta badan la socdaan fridayda dhalinyarada een, baa shaqada kala wada ee masaajidka ka dhaca sida een, kaabaagyada inay ilaaliyaan oo kale in ay safafka markii een, jimcada ay tahay maadaama dad badan iskugu yimaadaan ay safaan Een, marka qofkii raba inuu ka qayb qaato wanaagaas iyo mataqaana inuu communities wax u qabto een, annakay face to face noogu imaan karaan Een, qof oo si gaara loo saaro ma jiro qof walba oo community ka mid ah qaybtiisa iyo jaaniskiisa wuu helayaa Een, keliya inuu yimaado baa ka xigta insha allah midda ugu dambaysa dadka ku maqlaya ama aad wax u qabataan oo dhallinyaradu guryahay ka soo baxaan waalid baa dhalay marka dadka een, dhallinyaradaas iyo da-yo kala duwan ah dadka aad wax u qabataan dadkii waalidka u ahaa ama iyagiiba haddii dhambaal u jeedi lagu yidhaahdo hadal yar u jeedi lagu yidhaahdo wax u sheeg lagu yidhahdo maxaad dhihi lahayd ama maxaad ugu muhiimsan aad u aragta inaad inaad kula hadli lahayd Em, waalidiinta sidaan sheegay waa lafdhabarka ay dhallinyaradu ku tiirsan yihiin dhallinyaro bilaa waalidiin meel ma istaagi karto oo daasaa run ah marka dadka aadka noo saacida waxa waaye waalidiinta waaye En, wayna ku mahadsan yihiin waalidiinta sida gaarkaa noola shaqeeya oo en, maalin kasta brograamada aan sameyn na- na garab taagan oo wax kastoo markaas aan u baahannahay naga caawiya iyo managementga masaajika waxaan dhihi lahaa shaqada ay dhallinyaradu hayaan oo anigu aan ka mid ahay shaqo aad u wanaagsan waaye oo communityga meel weyn uga jirto En, waxaan dhihi karaa in mataqaanaa dhallinyarada lagu sabood gareeyo lagu caawiyo maadaama ay jiraan dhallinyaro badan oo markii hore markaansan markuusan jirin organisation dhallinyarada matala dhallinyaro badan masaajidka ma imaan jirin oo qof walba wuxuu leeyahay niyahow en, waa si xunaa lai fiirinayaa oo qof walba ay fiirin waxaa iskaga jira shaki laakiin maanta markuu dhallinyarada asagii asaga meesha maamulayo wuxuu helayaa niyad hami buu helayaa wuxuu aaminayaa meeshun asaga leeyahay marka waxaan dhihi lahaa dhallinyarada si fiican ha loo soo dhoweeyo gacmo furan ha lagu soo dhoweeyo intaasaan u marsiin lahaa aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa yasac cismaan cabdulaahi oo ah guddoomiyaha amsa youth connect aad waad mahadsan tahay yasac adaa mudan thank you
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali